hiiraan ee shabeelle waxaan ku dhahay waxay kamid tahay maamulada dalka ee qaarna lasoo dhisa qaarna ay dhismayaan caqabad way jiraysaa lamana inkiri karo waxaa laisku dayayay systemka wasaaradda gudaha bubasha jawhartaalla way awooday in ay maamul ku dhisto ayadoon cidna mataqaan uga aabiyeyn lakin waxaa ka go-an wasaaradda iyo dowladda federaalkaaba in qof kasta oo soomaaliya oo qayb ka ah broseska ama hanaanka wax lagu dhisaayo inay ku kanciso inay qayb ka noqoto inay qayb ka noqoto geedi socodka maamul sameynka hiiraha shabeellada dhex taas ayana waxay keentay in odayaasha dhaqanka iyo dowladuba ay wada hadlaan wadahadalkaasina insha allah wuu soo dhamaan doonaa in laisqanciyaan lagu rajowan yahay wadahadalkuna waaba muhiimba waxaa siyaad baree dowladiisii meesha looga saaray waxay aheeday keligaa talinmaysa marka in soomaali wada tashato wax wada lahaato cidda wax wadalena ay wada hadlaan waxay soo golaadaan waa hanaanka federaalka ee adduunka oo dhan uu ku dhaqmo weyaan soomaaliyana waataan kuu sheegay kama talaalna waxa dhacayo waxaana dhab ah hadda insha allahu in dee waaba maalmaha soo socday waxay hagaagi doonaan wadahadaladaasna insha allah ay soo afjarneen